gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ay weheliyaan qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay waraha iyo biyaqabadyada ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo caqabad ku ah bulshada ku dhaqan caasimada ujeedka kormeerka gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa daaranaa u kuurgelida warahaasi iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo maadaama uu xilli roobaadkii soo dhow yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey kormeerkiisa iyo waxa uu salka ku hayo gudoomiye ku-xigeen sida aad sheegtay waxaan soo marnay maanta dhowr warood iyo dhowr biyoqabatin oo aan magaalada ku soo aragnay waana xaalad aad u adag oo caqabado badan oo ay dhibaatooyin badan ka jiraan waana waxa magaalada ay biyuhu ugu fatahaan ama ay dhibaato keento oo ay xirto jidadka xilliga roobaabka waxaa nagu soo dhow roobabkii waxaan rabnay inaan ogaanno bal sida ay wax u jiraan iyo waxa laga qaban karo wax badanaan soo aragnay howlo badan ayay u baahan yihiin warahaasi in laga qabto qaar waxay u baahan yihiin in la ballaariyo qaar waxay u baahan yihiin in la qodo oo carab laga bixiyo waxa faarka oo ku jira dhinaca kale waxaan iyadana soo aragnay waan rabaa guddoomiyayaasha degmooyinka waxay la jooga guddoomiyaha degmada kaaraan iyo guddoomiyaha degmada yaaqshiid oo haddana soo gaaray iyo xogeyaha degmada yaaqshiid iyo kaaraan xogeyaheeda ayaa ila jooga waxaan rabaa marka in aan guddoomiyaasha dhammaan degmooyinka guddoomiyaasha u sheego waa dhib in waruhu ay culays iyo dhibaato yihiin laakiin wax kale oo wax laga qaban karo oo ay guddoomiyaasha wax ka qaban karaan aan soo aragnay kuwaasoo aan raba dhammaan guddoomiyaasha inaan u sheego waa wasakhda iyo bacaha iyo qashinka lagu daadiyo guddoomiyayaal wax badanaad ka qaban kartaan arrintaasi waxaan idin farayaa idinka codsanayaa idinku dhiiri gelinayaa weliba idinku taageerayaa in aad qashinka waraha xiraya inaad wax ka qabataan qashinka guud waa u wada diyaarnahay waxbaan ka qaban doonaa laakiin waraha waxaan rabaa si gaara inaad wax uga qabataan sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa idinku amraynaa idin faraynaa in degmooyinka guddoomiyayaashooda iyo maamulkooda ay wax ka qabtaan xaaladdaasi waa idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu